shirkadda yuufta africa fish ayaa xarun cusub ka furtay magaalada dhuuso cashmada galmudug taasoo bulshada u sahlaysa adeegyo ay kamid yihiin qaboojinta kaydinta iyo qaybinta kalluunka xaruntan cusub ayaa lagu wada inay kor u qaado fursadaha shaqo abuurto iyo sidoo kale suuqyada kalluunka taasoo gobolka ka saacidaysa markasta bulshadu u dhow ay heli doonaan kalluun tayo sare leh oo joogta ah si maalinlaa lagu heli karo xarunta kalluunka east africa fish mas-uuliyiinta shirkadda ayaa sheegeen mashruucan qayb ka yahay dadaalada lagu haminayo kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka loogana golleeyahay karuqaadida helitaanka cunto nafaqa leh oo caafimaad leh ugu horeyn ayaa waxaa ka warbixiyay xarunta shirkadda east africa afar dhuusmareeb macalin cabdi diiriye wardheer isagoona sheegay in xarunta qayb ka tahay xarumada shirkadda east africa deegaanada galmudug xaruntan sidaan idiin sheegaba east african fisha layidhaa waxay ka shaqaydaa kalluunka waxay ninka la yidhaahdo deegaamada hadda ay ka shaqayda sida rasmiga ay uga howlgashana deegaanka galmudug ayaa maaragta ugu muhiimsan inkastoo meelo kale sida muqdisho oo kale ay xarumo ku leedahay galmudug meesha la yidhaahdo dhuusamareeb oon maanta ka xarig jarayno guracaal oo iyaduna muddo shaqaynaysay sanad kusii dhow cadaado oo kale iyaduna xarun weyn ay ku taallo meesha la yidhaha gaalkacyo sidoo kale ayadana xarun weyn ay ku leedahay shirkaddu xarun weyn oo kaydka loogu talagalay ayadana meesha la yidhaahdo ceelhuur ayay ku leedahay sidoo kale caabudaqa iyaduna xarun kale ku leedahay marka dhammaan deegaanka galmudug meelaha hadda dhimanna inaan gaarsiinaan rajaynayna insha allah kalluunkana sidaad ogtihiinba waa khayraadka oo ilaahay nagu manaystay si bilaashana baddeenna dheer oo galmudug ku wareegsan looga soo saaro cabdisamed salaad aadan gudoomiye ku-xigeenka degmada dhuusmarab ayaa dhankiisa soo dhaweeyey xaruntan isagoona sheegay in wasaaraddu ay qayb ka qaadato dalaalada lagu hormarinayo in la tababaro shaqaalaha shirkadda east africa iyo kuwa kalluunka intaba runtii waa fursad aan dhihi karno waxaa ka faa'iidaysanaya bulshada caasimadda khayraadka badda iyo kalluunka in laga faa'iidaystana waa dee maanta fursadaha furan oo ganacsi iyo dhaqaale iyo bulshadu inay ka faa'iidaysatay intaba runtii tababarada iyo dhiirigelinta wasaaraddu samaydana waa ka mahad celinaynaa inka badanna waa ka filaynaa ilaahay hadduu idmo mudana wasiir kalluunka sidiisaba in laga keeno xeebaha galmudug ma foga runtii tasiilaada inay u baahan yihiin ganacsatada in la kaabo ilaahay hadduu idmo khayraadka badda ka imaanayo waa idinkaga mahad celinaynaa inta hore aad u qabateen intaad ku howlantihiinna waa rajaynaynaa inay bulshadu si fiican uga faa'iidaysan doonto haddii ilaahay idmo ganacsatadana waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo marka hore in laydin barto oo caasimadda laga barto in kalluunka iyo khayraadka badda oo dhan laga heli karo inaad ku dadaashaan biidni illahi alkariim kab iyo in laydin garab istaaga intaba waa heli doontaan laakiin marka hore waxaa laydinka rabaa haddii ilaahay idmo inay adeegaan una kala go'in bulshadana aad soo dhoweysaan waa mahadsantihiin gabangabadii furitaanka xanta ayaa waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga qaladka badda galmudug cabdidaahir xuseen isagoona sheegay in wasaaraddu ay qayb ka tahay dadaallada lagu horumarinayo adeegyada kalluunka si bulshada reer galmudug ay faa'iidaystaan kheyraadka badda runtii waxa weeye kambanigani kambaniyaashii hadda ka hor ka faa'iidaystay haddii ilaahay kuu roon yahay in la garab istaago oo cadaada meel weyn xarun weynka aan ka soo furnay hadda ka hor maantana halkan uu hadda laga xarigjarayo guricaalna ay ku leeyihiin meelo badan hadda ay sheegeen waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in dadka ganacsatada ah oo kalluunka ka shaqeeya kambaniyaashu inay horumar dheeraada ku sameeyaan iyagoo oo ummadda reer galmudug insha allah waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiino in ay lix bilood oo badxiranaya lix bilood oo baddu shaqaynaysa inay ka baxdo oo mar walba laga hela kalluunka haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa in qaboojiyaashii oo hadda wax ka bilaaban yihiin qalabkii yaraa oo haddii ilaahay kuuran qabowga keliya ka dhiman intii kale xarumihii kale waa dhisnay sida caasimadoo kale caabudaaq intaba waan ka dhisnay insha allahu dhowaanna in qalabkooda yimaadaan rajaynaynaa qalabyo kale oo dad kale kaga faa'idaysteen oo tababaro leh oo sida weliba gabdhaha reer galmudug ilaa soddon gabdhood oo loo tababaray qalabkiina la siiyey faranjiiradii iyo soolaradii in laga helo mootooyin la bixiyey oo loogu talagalay degmooyinka iyo tuulooyinka in lagu gaarsiiyo shacabka magaalooyin galmudug ayaa ka faa'iidaystay helitaanka kalluunka kheyraadka badda galmudug taasoo qayb ka ah in la hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqa abuur rasmiga dhalinyarada reer galmudug